imtixaankun lakadaa fariid degmada diinsore gobolka baa iyo weliba lagu qaaday dhalinyarada barati caafimaadkaasi oo aan ka shaqeeyaan mashruuca damal caafimaad oo la jeeyay degmada kaas oo loonku taragalay englandka adeega bulshada goobta lakadaafra imtixaanka weliba goobroog ku hay madax ku-dareerta wasaarada caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-ada soos ankoreen gudoomiyaha degmada diinsoor cusmaan macalin cabdi iyo weliba uuse ku hadlay muhiimada dhalinyarada angliya imtixaankuun yoan fadheedeen iyo rajooyinka kuleeyin usoona kala dardaarmi iyo muujiyaan dadaalsho dhammaan martisharabta meeshaa ka soo qabgashay taliyaha ciidanka booliska ee degmada diisoor cabdisalaan cabdulaahi maadey dhalinta wax soo baratay ee reer diisoor ee maanta u fadhisa ilaahay fadligiis in ay ka qayb galaan imtixaanka damal caafimaad oo maanta si official ah uga bilaabanaya maanta oo isniinta ah taariikhdoo tahay siddeed iyo labaatan bishii tobnaad laba kun iyo labaatan iyo afar dhammaantiin waxaan idinku salaamaa salaamta rasulilahi islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib waxaad u timaadeen waxaa maanta sida aan horeyba warka uga hadlay waxaa si ofishala noogu furmay imtixaankii damal caafimaad ee degmada diisoor waa qaybtii koowaad laakiin waxaan rajaynaynaa in maanta gudaheeda inoo wada dhamaystirmaan insha allah tabaaraka watacaala sida aan jecelnahay haddii rabbi nafta noogu gaarsiiyo annaga iyo qolada hay-addaba waxaan diyaar u nahay inaan u taagnaano aqoon-yahanadiinna diyaarka u ah in ay shaqo helaan oo imtixaankan ay galaan ilaahay subxaana casa wajalla waxaan idin weydiinaa inuu ilaahay idin fududeeyo si cadaalad ah inuu ilaahay idin fudeeyo si wanaag ah qof walba waxa uu soo dirsaday asaa garanaya si kalsooni leh oo caafimaad leh oo bilaa dulum ah maskaxdiisuna ay degan tahay nin walba wuxuu asiga aqoontiisa leeyahay bannaanka ha usoo dhigto nin walba xaniyihiisa ha fuulo ilaahayna waxaa idin weydiinaya imtixaan magaciisaaba iska imtixaan wax imtixaan waaye wixii imtixaan allahna mootiyo adduunyo aakhiraba idinkan ilaahay waxaa idin weydiinaa waxaad imtixaanka aad u fadhisaan inuu ilaahay sahlan wa sahlan idinkaga dhigo oo natiijo wanaagsan aad heshaan ilaahay subxaana casa wajalla waxaa idin weydiinaa nin walba sida uu khayrka kiisa ku jiro uu rabo inuu ilaahay si fudud ku siiyo imtixaanka magaciisaba imtixaan la dhahaa hal qodobaan rabaa inaan idin fahamsiiyo oo kulligiinna aad garanaysin haddana waa idin xasuusinaa reer diinsoor oo dhan hadday isu imaadaan qofka wuxuu rabo ilaahay idinka celin karo qof idinka celin karta ma laha qof qof dulmin karo oo reebi kara ma laha biidni illaahi tabaaraka wa tacaala dad nadiifa oo ku soo talagalay maanta in degmada ay si hagar wanaagsan oo dadnimo leh karaamad leh cadaalad leh ugu shaqeeyaan way noo joogaan waanu u mahad celinaynaa ayaga naftirkooda idinkana ku kalsoonaada cid wax idin tari karta cid wax idin dhimi karta malaha qof walba waxaa saacidaaya nasiibkiisa iyo aqoontiisa ha aamino qofka ilaahigiisa ha aamino aqoontiisa ha aamino qof walba wuxuu yaqaano si deganaan ah hal saac bar ciyaar ma aha waa ninety minutes waay sagaashan daqiiqa qofkii haysta su-aalo kooban si deganaan ah oo miirqaba qof walba ha uga jawaabo mar labaad iyo mar saddexaadna ilaahay waxaa idin weydiinaa inuu keyrkiina idin waafajiyo waan idin salaama waana noo furan yahay imtixaankii aadaa u mahadsantiin wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu